wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jubbaland ayaa waxay ku howlan tahay horumarinta nidaamka waxbarashada si loo hubiyo in ardayda ay helaan aqoon xirfad iyo anshax wanaagsan oo ay ku dhisan tahay bulsho nabadoon oo wax soo saar leh wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa waxay xoogga saartay barnaamijyo waxbarasho oo diradda lagu saarayo helitaanka fursad waxbarasho oo loo dhan yahay sinaanta iyo tayada iyo maamul wanaagga dhanka waxbarashada maamulaha iskuulka hoose dhexe ee waamo abukar cabdi dacar ayaa waxauu ka warbixiyey guulaha laga gaaray dhanka waxbarashada iyo sida ay haatan tahay waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland haddii aan dulmaro guud ahaan waxbarashada jubbaland gaar ahaan kismaayo runtii farqi aada u weyn ayaa jiro farqigaasi haddii aan dul istaago waxaa ka mid ah waagaasi ma jirin manhaj manhaj ma jirin ay leedahay ama uu leeyahay dalka soomaaliya haddase waxaa jiro manhaj midaysan guud oo si guud dalka maaragtay oga hirgelay oo labada isticmaalo manhajkaasi oo ku baxayo hal luuqad taasi waa guul weyn farqiga kale hadda dareemayo waxa weeyaan toddoba sano ka hor waagaan kusoo biirayay saaxadda waxbarashada ma jirin ma jirin xuquuq u gaar ah ama barayaasha ka howlgala dugsiyada dalka soomaaliya maysan lahayn xuquuq haddase alxamdulilah waxay dowladda ku guuleysatay ama wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya waxay ku guuleysatay inay howlgeliso lix boqol lix kun oo bare taasi waa guul kuwaasi oo haddeertaan ka howlgala dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka qodobka saddexaad farqigaas leeyahay in uu jiro waxa weeyaan waxaa la soo kordhiyey nidaam emis ah oo lagu maamulo dugsiyada runtii nidaamkaasi waa mid la mahadiyey aadna u muhiim ah waayo waxaa lagu maamulaa guud ahaan waxbarashada soomaaliya sidoo kale nidaamkaas wuxuu suurageliyaa in la maamulo ardada kala joogta dugsiyada oo ma dhici karto arday dugsi hebel joogay inuu dugsi kale uu iskaga wareego bilaa sabab ama uu sameeyo fasallo kale inuu ka boodo guusha kale la gaara isleeyahay muddadaasi toddoba sana waxaa ka mid ah shahaadooyinka xagga shahaadooyinka way iska fududeed qofka inuu cabdilshideeya tago toddoba sano ka hor intuu cabdilshideeya intuu tago inuu shahaado iska samaysto but as of now hadda taasi waa adag tahay oo shahaadadu waa adag tahay nidaam sax ah adag ayaa loo maraa taasina rabbi baa ku mahadsan iyo mas-uuliyiinta waxbarashada soomaaliya